بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله اسم التفضيل هو ما siiqa calىa wasni afcal limawsuufin biziyaadati calىa gayrihi waxaan kusoo dhex jirnay mushtaqaadka ah waxaan soo qaadanay isim faacil iyo isim mafcuul iyo sifo mushabaho waxaan qaadanayna ismu tafdiilka huwa ismu tafdiilku maa siiqa waa midka lasoo dhalaaliyey maa wuxuu ku dhacaa haddaba wasan waa wasan siiqa lasoo dhalaaliya calaa wasni afcala isagoo calaa wasni afcala ku socda waa wasan afcal ku yimaada waana lasoo dhalaaliyey limawsuufin waxaana loo dhalaaliyey mawsuuf oo xaggee laga keenay hadda mushtaqaadkaasoo ka mid maaha mushtaqaadka xaggee laga soo dhalaali jiray xaggee laga keeni jiray masderka limawsuufin ay lidalaalati calaa mawsuufin si uu u tusiyo mid ku sifaysan biziyaadati dheeraan calaa gayrihi mid kale uu wax dheer yahay wuxuu meeshan kugu muujiyey mualifka ismu tafdiilka inuu ku yimaado calaa wasni afcal muxuu tusiyaa wuxuu tusiyaa laba shay ama laba qof oo wasfi uu ka wada dhexeeyo labadaas shay ama labadaas qof wasfiga ka wada dhexeeya mid baa ku dheereeya kan kalena kaga dheereeya midka wax dheer waxaa la yidhaahdaa mufadal midka la dheeryahana mufadalu calayhi baa la dhahaa marka mufadal iyo mufadalu calayhi labadaasaan haysanaa shaygan ama qofkan shayga kale ama qofka kale waxa uu dheer yahay fiicnaan keliya ma aha fiicnaanna way noqon kartaa xumaanna waa noqon kartaa ismu tafdiil haddaba maxaa loo yidhi sow laga fahmi maayo tafdiil shay shay kale fadli dheer waa sida qaalibka ah laakiin inuu jahli dheer yahaa dhici karta inuu xumaan dheer yahaa dhici karta qasab maaha waxa uu dheer yahay in uu fiicnaan uu yahay qasab ma aha laakiin waxay ka soo qabteen fulaanu afdalu min fulaan ismu tafdiilka meeshaasu ka yimid fulaanu afdalu min fulaan hebel hebel waa ka fadli badan yahay yacni waa ka fiican yahay waxbuu dheer yahay wanaag ah meeshaasaa ismu tafdiilka laga keenay laakiin ma aha mar kasta inuu wanaag dheer yahay ee waxaa dhici karta inuu xumaan dheer yahay oo waxaa la dhihi karaa fulaanun ajhalu min fulaan hebel hebel waa ka liitaa xagga aqoonta marka aan leenahay haddaba khaalidun ajhalu min camrin marka aan leenahay waxaan haysanaa khaalid iyo camar iyo ajhal saddexdaasaan haysanaa khaalid waa mufadal camarna waa mufadal calayhi ajhalna waa ismu tafdiilka ismu tafdiilkana daba muxuuna tusinaa horta calaa wasni afcalsoo kuma socdo ajhal wuxuu ku tusinaa khaalid iyo camar labadooduba inay ku sifaysan yihiin sifada jahliga labadooduba waa ku sifaysan yihiin hase ahaatee khaalid ayaa xagga jahliga iyo aqoon darada kaga liita camar waxa marka uu dheeryahay hadda fiicnaan miyaa maye waa jahli jahlin hadda wax fiican ma aha sidoo kale waxaa la mid hadaa tihaahdo khaalidun akramu min camrin ama axsanu min camrin ama aclamu min camrin ayadana waa la mid mar kasta haddaan dhahno khaalidun aclamu min camrin khaalid waa mufadalkii camarna waa mufadal calayhi aclamna waa ismu tafdiilkii wuxuuna ku tusinaa labadooduba inayinay labadooduba aqoon leeyihiin laakiin cilmiga iyo aqoonta waxaa ku dheereeya man khaalida ku dheereeya waa midka hore ah ismu tafdiilka calaa wasni afcaluu ku yimaadaa soo kuma uusan dhihin waa sida badan laakiin hadduu mu'anah noqdo afcal ku imaan maayo oo wuxuu ku imaanaa fuclaa ayuu ku imaanaa haddii la jamciyana mudakar marka uu yahay tusaale ahaan wuxuu ku imaanaa afaacil dumarkan waxaa dhici karta inuu ku yimaado fuclayaat inuu ku yimaadaa dhici karta afcal marka shardi maahan waa sida qaalibka ah waa sida badan waay intaa ma la fahmay huwa maa siiqa calaa wasni afcal limawsuufin ay lidalaalati calaa mawsuufin si uu u tusiyo mid ku tilmaaman biziyaadati dheeraansho calaa gayrihi shay kale uu wax dheer yahay intaasuu ku tusinaa naxwu tusaale ahaan axsan wa afdal oo waxaan leenahay khaalid axsanu min camrin axsan marka wuxuu ku tusiyay labadoodaba inay qurxan yihiin laakiin khaalid xagga quruxda uu ka dheereeyo ninka la yidhahdo camar idan khaalid waa mawsuufun biziyaadati اlxusni wuxuu ku sifaysan yahay xusni inuu dheer yahay min camrin afdalna waa la mid ayadana waana meesha ismu tafdiilka laga keenay afdalkaani walaa yusaaqu lamana soo dhalaaliyo ilaa min ficlin hulaahiyin ficil hulaahi amaana mid kale lagama soo dhalaaliyo shuruudi ismu tafdiilkuna waa inuu kuu sheego wuxuu leeyay toddoba shardi ismu tafdiilka ficilka laga dhalaalina waa inuu noqdo ficil hulaahi ah maxaa ku baxay wixii hulaahi ka badan ama rubaaci ah ama khumaasi ah ama sudaasi ah ismu tafdiilka lagama dhalaaliyo oo dhihi maysid akrama baan ismu tafdiil ka dhalaalinaaho fulaanun akramu min fulaan ma dhihi ma dhahaydid adoo ula jeeda akramudan inaad min akramo ka keentay laakiin akramu min fulaan waxay socon kartaa haddii laga keeno min karuma oo hulaatiga waa sax fulaanun akramu min fulaan waa sax min karuma haddaa ka wado laakiin akramtan haddii aa ula jeedo inaad ka keentay min akrama oo rubaaci ah maa yasix lama ogola sidoo kalena inalaqa kama dhalaali kartid istakraja iyo istakfara iyo wixii lamid aho sudaasi ahna ayagana kama dhalaali kartid walaa yusaaqu ilaa min ficlin walaa yusaaqu ismu tafdiili ismu tafdiilka lama dhalaaliyo ilaa min ficlin ficil xaggiisa maana ficilkaasoo hulaahiyin hulaahi ah ficilkaasoo mutasarifin oo mutasarif ah shardiga labaad ficilka ismu tafdiilka laga keena waa inuu mutasarif yahay maxaa ku baxay hadduu jaamid yahay sida casaa iyo leysa iyo wixii la mid ah ficil noocaasa ismu tafdiil lagama keeno ficilku waa inuu mutasarif yahay qaabilin liziyaadati ficilkaasoo ziyaado aqbalaya qaabil liziyaadana waa la yihahdaa qaabil litafaawutna waa la dhahaa ficil aqbali karaa ku kala badin maxaa ku baxaa afcaal waxaa jirta aan lagu kala badinin waxaa ka mid ah almowt waxaa ka mid ah almarad iyo wixii la mid ah la dhihi maayo fulaanun amwatu min fulaan hebel hebel waa ka dhimasho badan yahay sax maa marka lianna almowta laa yaqbal atafaawut ilan mowtku tafaawut ma aqbalo qofkii seef ku dhintay iyo qofkii xabad ku dhintay iyo qofkii jiro ay disho iyo qofkii bad ku dhaca iyo qofkii gubto iyo qofkii buur ka soo dhacay almowt waaxid laakiin asbaabtaa kala duwan asbaabta mowtku baa kala duwan maahane almowt waaxid laa yaqbalu tafaawut qaabilin liziyaada taamin ficilkaasoo taam ah waa shardiga afraad kan koobaad wuxuu ahaa ficil hulaahi ah kan labaadna waa inuu mutasarif yahay kan saddexaadna qaabil liziyaada kan afraadna waa inuu taam yahay taam maxaa ku baxaa afcaasha naaqiska ah sida kaana iyo akhawaadkeeda afcalu tafdiil lagama keeno gayri manfiyin ficilkaasoo hayru manfi ah waa shardiga shanaad waxaa ku baxaa ficilkii nafyi uu galo wixii manfi noqda tusaale ahaan darababaa waxaa la geliyey nafyi oo waxaa la yidhaahday maa daraba sow manfi ma aha ficilkaas nafyi baa galay adaatu nafyi baa gashay haddaba maa daraba kama dhi kama dhisi kartid ismu tafdiil kama dhisi kartid liannahu dakhalahu nafyun maxaa yeele nafyi baa galay laakiin waa inuusan manfi ahayn marka daraba asoo sidiisa ismu tafdiil waa ka dhisi kartaa walaa mabniyin lilmajhuul ficilkaasoo mabni lilmajhuul aan ahayn waa shardiga lixaad maxaa ku baxay hadduu noqdo mabni lilmajhuul waa inuu mabni lilmacluum yahay ficilka ismu tafdiilka laga dhisaa laakiin mabni lilmajhuul hadduu noqdo sida duriba iyo ukila iyo wixii la mid ah lagama dhiso ismu tafdiil laysa daalan calaa lownin waa shardiga ugu dambeeya ficilkaasoo laysa daalan aanayn mid tusiya calaa lownin aw caybin aw xilyatin intaas waxaa lagu jamciyaa isimkooda faacil ama sifada mushabaho waa inaysan afcal ku imaan saasaa la iska dhahaa sifadooda mushabaho ama isimkooda faacil waa inuusan calaa wasni afcal ku imaan afcal mar hadduu ku yimaado ismu tafdiil lagama dhiso hadda wuxuu ku ihahda laysa daalan calaa lownin ficilkaas waa inuusan lown ama midab ku tusinin sida sawida iyo bayda iyo xamira iyo khadira iyo wixii la mid ah ismu tafdiil ha ka dhisin ha dhihin maa aswadahu ha dhihin maa axmarahu ha dhihin maa asraqahu ha dhihin lianna hada alficla yadullu calaa lown ilaan wuxuu ku tusiyaa lown sifadiisa mushabahana waxay ku imaataa afcal soo maaha maxaa leedahay fulaanun asraq ama fulaanun aswad ama abyad iyo wixii la mid ah marka afcal buu ku yimid laysa daalan calaa lownin waa inuusan lown ku tusinin aw caybin ama waa inuusan cayb ku tusinin sida carija iyo camisha iyo camiya iyo wixii la mid ah carija oo macnaheedu u yahay lug buu la-yahay waa jiis camiyana waa indhala-yahay camishana macnaha indhihu indhuhu biyo ka dayna afcaasha noocaas ismu tafdiil ha ka dhisin oo ha dhihin fulaanu acmashu min fulaan ama fulaanu acraju min fulaan maya sifadooda mushabahaan haddi afcal bay ku imaanay soo maaha waxaa la yidhaha fulaanu acraj acmash acmaa saasaa la dhahaa aw caybin aw xilyatin ama qurux waa inuusan ku tusinin sida agxal oo kale agxal qofka indhaha mudmadow waana xilya cindahum ma dhehaysid markaa ficilka ka xila ah oo indhamadoobaanta ah baan ismu tafdiilka dhisaho fulaanu akxalu min fulaan maya sifadiisa mushabahaan afcal bay hadda ku timaadaa soo ma aha waxaa la yidhaha fulaanu akxalu lcayn yacni waa indhamadooyaha waa qurux marka see la yeelaa haddaba afcaasha noocaas haddii la rabo ismu tafdiil in laga dhiso aan laga maarmin ismu tafdiilkii afcal ahaana lama isticmaali karo haddii la yidhi see la yeela haddaba wa haadihi shuruudu shuruudan muctabaratun ayadana waa la ictibaariyaa fii ficlay tacajub tacajubka labadiisa ficil gadaal buu nooga keeni doona haddii ilaah yihahdo sida la yeelaa laakiin haddana meel kale u dhaadhacay tacajubka wuxuu leeyahay laba siiqo tacajubkana macnihiisu wuxuu yahay shay nadaa'irtiisa ka baxay oo laga yaabay wanaaggiisa ama fiicnaantiisa ama xumaantiisa iyo wixii la mid ah waxaa la yidhaha tacajub maxaa looga tacajubaa liannahu kharaja can nadaa'iri waxyaabihii isaga lamidka ahaa buu ka baxay wax badan buu dheeryahay marka wuxuu ka agdhow yahay la soco ismu tafdiilkii buu ka agdhow yahay marka aa leedahay tusaale ahaan maa axsana fulaan ama maa aclamahu marka aa leedahay qofkan waxaad ku sifaynaya cilmi iyo aqoon dadka nadaa'irtiisa ama aqraantiisa ama isaga la midka ah aysan lahayn markaasa waxaa ka yaabanta aqoonta uu leeyahy oo ilaahay uu siy markaasa waxa leda maa aclama fulaan cilmi badana aqoon badana ficlu tacajubka marka wuxuu leeyahay aan dhahnay laba siiqo maa afcalahu iyo afcil bihi haddaba maa afcalahudaas iyo afcil bihi meesha aa ka keene ayaduna waa inay oofsato toddobadii shardiyo ismu tafdiilkan kusoo marnay intiin lamid ayana waa in laga helo ma la fahmay wa haadihi shuruudu muctabara fii ficlayi tacajub tacajubka labadiisa ficil wahumaa labadaas ficil waxay yihiin sii wahumaa siiqataani maa afcalahu afcil bihi waa labadaas siiqo maa afcalahu iyo afcil bihi tusaale ahaan maa akrama zaydan war zayd deeqsisana maxaa markaas alla tacajube karamkiisa iyo deeqsinimadiisa macnaheedu waa dadka aqraantiisa karam aysan lahayn buu leeyaha waaye maa akrama zaydan marka waa maa afcala akramadan xaggee laga keenay karumaa laga keenay laakiin ma banaana inaad tidhaahdo rubaacigii akrama ahaa baan ficlu tacajubka dhisaho maa akramahu aan dhaha maya laakiin hadda karumaa laga soo dhiso oo ficilka hulaaiga ahaa yasix waa ansaxa wa akrim bihi war deeqsinimo badana akrim bihi bizaydin zayd deeqsinimo badana fain aaradta tafdiila aw itacajuba haddii aada rabto tafdiil inaad u isticmaasho aw itacajub ama tacajub inaad u isticmaasho mimaa afcaashii lam yastawfi shuruuda shuruuda aan oofsanin faأti la imaw bisiiqatin siiqo la imaw mustawfiyatin laha lihaadihi shuruud siiqo shuruudan oofsatay la imaw wajcal ka dhig masdara gayri lmustawfi midka aan oofsan shuruuda masdarkiisana tamyiizan tamyiiz uga dhig lismi tafdiili ow mafcuulan ama mafcuul uga dhig lificli tacajub ficlu tacajubka shayga aad rabto inaad ismu tafdiilka aada u isticmaasho shuruudda aan soo sheegnay hadduu ka bixi waayo tusaale ahaan sawida iyo xamira iyo wixii lamida soo maaha shuruuddii ma oofsanin haddii aad rabto ismu tafdiil inaad u isticmaasho waxaa la imaanee ficil adiga maqsuudkaaga ka tarjumaa waxaa dhici karta casaantan ama mado madowgan inaad rabto inaad wax ku ammaanto ama inaad wax ku caydo labadaba maqsuudkaaga waa noqon kartaa ama labada mid inaadan ula jeedina waa dhici kartaa haddii maqsuudkaagu uu yahay madowgan inaad wax ku ammaanto axsan iyo wixii lamid aha la imaane haddii aad rabto inaad wax ku caydana aqbax iyo wax lamid aha la imaana marka waxaad leedahay maa axsana iyo maa aqbaxa haddaba la soco axsana shuruudihii ismu tafdiilka waa oofsatay liannahu min xasuna baa laga keenay aqbaxana sidoo kale waa oofsatay liannahu min qawax baa laga keenay marka waxaa la imaataa uu ku yidhi siiqo mustawfiyatin laha siiqadaas waa tee axsanta iyo aqbaxa labadooda mid haddaadan ula jeedina tusaaleahaan waxaa la imaanaya ashadda maa ashadda taasaa leedahay adiga maqsuudkaagay ku xihan tahay markaas ulama jeedid fiicnaan iyo xumaan midna kama wadid intaas markaa la imaato ficilkii shuruudaha oofsan kari waayey kee ahaa sawidda iyo xamira soo ma ahayn masdarkiisa keen sawida masdarkiisu muxuu ku yimaadaa sawaad soo kuma yimaado xamirana muxuu ku yimaadaa xumra soo kuma yimaado midkaasaad kadib afcalkii hadda aan sheegnay dabadeed ah keene oo waxaa leedahay maa axsana sawaadahu maa aqbaxa sawaadahu maa ashadda sawaadahu saasaa leedahay waa masderkeeda la soco wuxuu yidhi fa'ti layimaw bisiiqatin siiqo mustawfiyatin lahaa oo shuruudii oofsatay wajcal masdara gayri lmustawfi midka aan wax oofsanin masdarkiisa tamyiizan uga dhig lismi tafdiil ismu tafdiilka tamyiiz uga dhig waxaa leedaha haddaba maa ashadda sawaadahu ama waxaa leedahay maa ashadda sawaada fulaan ama maa axsana sawaadahu ama maa aqbaxa sawaadahu tusaale ahaan aw mafcuulan ama mafcuul uga dhig lificli tacajub tacajubka ficilkiisa hadda marka waxaan miihaalinay soo ma ahayn xamiro iyo sawiddo mid laga keena soo ma ahayn hadduu tusaale ahaan uu noqdo hayru hulaathi maxaan ku miihaalinaa tusaale ahaan actaa oo kale waxaa leedahay maa axsana caطaa'ahu maa aqbaxa caطaa'ahu maa ashadda caطaa'ahu axsan iyo aqbax iyo ashadda baa isticmaalay kadibna kanaad dabadiis aad dhigaysaa wajcal masdara gayri lmustawfi tamyiiza lismi tafdiil aw mafcuulan ama mafcuul uga dhig lificli tacajub tacajubka ficilkiisa isagana waa la mid tusaale ahaan fulaanun waxaan hadda miihaalinayna ficlu tacajubku ahaa sooma ahayn ficlu tacajubku ahaa hadduu marka ismu tafdiilka yahana waa la mid ismu tafdiilkana waa la mid waxaa leedahay fulaanun ashaddu sawaadan sawaadan waa masdarkii la soco oo haddii aan ka dhignay tamyiis fulaanun ashaddu sawaadan min fulaan ama fulaanun axsanu sawaadan min fulaan ama fulaanun aqbaxu sawaadan min fulaan ficilka marka oofsan kari waayey ismu tafdiilka ama ficlu tacajubka masderkiisaa la imaanee masderkiisa markaa la imaato waxaa rabta inaad isticmaasho hadduu yahay ismu tafdiilna tamyiiz baa ka dhige hadduu tacajub yahayna mafcuulu bihi baa uga dhigaysaa intaa ma la fahmay mase lama fahmin ya tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan ismu tafdiil aan ka isticmaalno maxaan dhahnaa ya xamira iyo sawida tusaale ahaan xamira iyo sawida ismu tafdiil lagama isticmaali karo soo lama dhihin laakiin waxaa rabtaa macnihii ismu tafdiilka inaad isticmaasho afcalna kama kama keeni kartid oo ma dhihi kartid maa axmarahu maa aswadahu ma dhihi kartid maxaa samaynaya haddaba xumradan inaad ammaanto ujeeddadaadu inay tahayna waa dhici kartaa inaad caaydo ujeeddadaadu inay tahayna waa dhici kartaa labada midna inaadan ula jeedina waa dhici kartaa haddii ammaan aad rabto waxaa leedahay maa axsana axsana oo ismu tafdiil ah ayaa la imaanee waana ficilka shuruudda oofsadiya uu kuu sheegay la imaa ficil shuruudda oofsaday soo kuma dhihin xasuna baad ismu tafdiilkiisa la imaanee maa axsana haddii caay ay tahana waxaa la imaanay maa aqbaxa oo min qabuxa laga keeno shuruudiina u oofsaday midna haddaadan ula jeedina tusaale ahaan waxaa leedahay ashadda waxaa hadda aan sheegaynaa hadda la socda waa ficlu tacajubkii mutafdiilkan usoo waa usoo laaban doonaa marka aad ashadda iyo axsana iyo aqbaxa aad la imaato ficilkii sawida iyo xamiro ahaa masderkiisa aaday oo ah sawaad iyo bayaad iyo xumra kadibna mafcuulu bihi baa waxaa uga dhige ismu tafdiilkii ahaa axsan iyo aqbax iyo ashad waxaa leedahay maa axsana sawaadahu waa mafcuulu bihi la socya waa masderkii maa aqbaxa sawaadahu ama maa axsana xumratahu ama maa aqbaxa xumratahu ama maa ashadda xumratahu hadduu ismu tafdiil yahana waa la mid waxaa la imaanay axsan iyo aqbax iyo ashad baa la imaanee marka intaas la imaato ficilkii shuruudaha oofsan kari waaye masderkiisa keenay kadibna waxaa ka dhigaya tamyiiz oo waxaa leedahay fulaanun axsanu sawaadan waa masderkii maxaana ka dhignay hadda tamyiiz ilan wuxuu ku nasbsan yahy calaa annahu tamyiiz fulaanun axsanu sawaadan min fulaan fulan aqbaxu sawaada min fulan fulan ashaddu sawaada min fulan intaa ma la fahmay saasaa leedahay waxaa la imaanaya ficil shuruudihii oofsaday oo ah axsan iyo aqbax iyo ashad iyo wixii lamid ah saddexdaas keliyana da kuma koobna markii aad la imaato ficilkii shuruudaha oofsan kari waayey oo tusaale ahaan ama rubaaciga ahaa ama xamiro iyo sawido iyo wixii lamid ah mabni lilmajhuurka wixii la mid ah ficilkaas masderkiisa keene masderkiisa markaa keento waxa aa rabto hadduu yahay ficlu tacajubna mafcuul bihi baa ka dhige hadduu yahay ismu tafdiilna waxaa ka dhigaya tamyiiz ma la fahmay saas waa marka fain aradta tafdiil haddaa rabta aw tacajuba mima lam yastawfi shuruud ficil aan shuruudaha oofsan tacajubkiisa tafdiilkiisa haddaa rabto faati la imaw bisiiqatin siiqadaasoo mustawfiyatin laha lihadihi shuruud oo ah axsan iyo aqbax iyo ashad tusaalahaan wajcal ka dhig masdara gayri اlmustawfi ficilka shuruudaha aan oofsan masderkiisii baa waxaa ka dhigaysaa tamyiizan tamyiiz baa waxaa uga dhigaya lismi tafdiil ismu tafdiil ayaa tamyiiz uga dhigee aw mafcuulan ama mafcuul baa uga dhige lificli tacajub hadduu tacajub yaana naxwu tusaale ahaan fulaanun ashaddu daxrajatan min fulaan ficilka ninkan uu rabo inuu tafdiilkiisa isticmaalo ma taqaanaa ficilkee waaye daxraja oo rubaaci ah rubaaci ismu tafdiil ma laga isticmaalaa maya muxuu sameeyey haddaba ficil wuxuu la yimid ismu tafdiil uu ka isticmaali karo oo ashad ah markii uu keenay ayuu daxrajo masderkiisii aaday oo daxrajatan ah kabacdina wuxuu ka dhigay tamyiiz markaasuu wuxuu yidhaahday fulaanun ashaddu ashaddudan waa midkii hee shuruudaha oofsaday oo isagu la yimid kadibna daxrajadii ismu tafdiilka uu ka dhigi waayey masderkeedii uu keenay markaasuu wuxuu ihahdaa fulanu ashaddu daxrajatan min fulan macnaheed waa maxay ninka hebel ah xagga dildilinta iyo xagga dhaadhicinta hebel waa kaga daran yahay yani waa ka dhaadhici ogyahay waay marka dhagaxaanta wixii lamid waa ka ridi ogyahay wamaa ashadda daxrajatahu waa tacajubkii hadda la soco wamaa ashadda daxrajatahu ashadda waa ficilkii shuruudaha ofsaday kadibna daxraja masdarkiisii oo daxrajatan ah buu la yimid kadibna wuxuu ka dhigay mafcuulu ashaddadan buu mafcuulu bihi uga dhigay maa ashadda daxrajatahu hadduu afcil bi yahaana ashdid bidaxrajatihi tan laakiin matniga inuu ku daraa ficneed laakiin kuma uusan darin ashdid bidaxrajatihi afcil bihi soo ma aha ba'daas ayaad ku jaree masderka ficilka shuruudaha oofsan kari waaye ba'daas xarfu jarkaa lagu jaraa waxaad leedahay ashdid bisawaadihi ama ashdid bixumratihi ama axsin bixumratihi ama axsin bisawaadihi masderka ba'daana ku jiray hadduu yahay afcil bihi gama la fahmay fulanun ashaddu daxrajata min fulan wamaa ashadda daxrajatahu daxra dildilintiisa dhaadhicintiisu darnaan badana wa ashdid meesha ashdud saasuu ii xarifin laakiin waa ashdid waaye wa ashdid bidaxrajatihi xoog badana dhaadhicintiisu saasay ka dhigan tahay wallahu aclam markaas ku jiro